websayda warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
walaale waxa aanu rabno inaanu ka hadalnaa waxa weeye shalay war midiyaha ka baxay oo dad makas ah ay ka hadleen oo ciidamada amisom ku saabsan iyo etoobiya oo muxuu ahaa laga been sheegay wax maamulka gobolka iyo maamulka degmada eegaraari midna uu ogyahayna aanu ahayn waxyaabaha laga hadlayna waxa iska been abuur oo dad shaksiyaad ah oo dana gaar ah leh ay ka hadleen oo aanu saliga raad lahayn baynu rabnaa inaanu warbaahinta gelino amison waxay ku joogtaa monday dowladda federaalka ah iyo dowladaha meesha caalamka oo dhan baa ku heshiiyey in soomaaliya muxuuha ciidamada nabad ilaalinta si sharci ah joogaan gaar ahaan kuwa gobolka gada ka shaqeeyana waxay muxuu ahaa si sharciyadii muxuu ahaa ay kusoo galeen ama si nidaam ah ay shacbiga ula nool yihiin wax dhibaato ah oo ay muxuu ahaa sameeyeenna ma jirto dalka iyo dib uxoreynta inta lasoo xoreeyay iyo waxa dhimanna waa la dhamaystiri doonaa haddii alla idmo waa shaksiyaad khalad galay waxaa arrinkaa ka hadlay ayaguna tillaabada ay wadan yihiin baa laga qaadi doonaa qaarna way xiran yihiin qaar kalena waa lasoo qoqoran doonaa haddii alla annagu waxaana ogeyn banaanbaxa muxuu ahaa baarlamaanka in la taageero horey baan ugu hadalnay waana sax waxaad dareemaysaa qofku iska hadli karaayo waxaanan anagu ogeyn wuu ka hadli karaa maxaa yeelay wuu ka hadli karaa oo si sharci daraa wuu ku dhex karaa ugu hadli karaa anagu anagu waxaanu joognaa magaala madaxda gobolka gabadha hadashay de waxaad dareemaysaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka wax uusan ogeyn mar hadduu ka hadlaa qofka wuxuu ka hadlay sharci maaha marka wax aynu kala soconno ma jirin waxyaabaha ay ka hadasho magaalada lagama bixi karo lama imaan karo nabad maaha waxyaabahaas ay ka hadashayna wax jira maaha ciidamada amisomna halkan waxaa jooga ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ee federaalka ah baa joogo qabtay xarunta gobolka gado wakti hore waajibaadka koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad ciidamada soomaaliyeed baa iskale kuwa amisomna waxay u joogaan caawin waaye inay caawiyaan ciidamada dawladda weye waxay u joogaan in ayagu shan shan iyo toban toban iyo dariiqyada kuwa u istaagayo oo laga yaabo dad shacaba inay wax ku yeeleen inay ciidamada amisom aadaan maaha taas sharciyeed maaha marka taas ayada ah waa aqoon la-aan ama dad sidnoolayaal ah ayaa ku abaabulay arrinkaas marka si sharciga maaha arrintaanu ka hadlaynana waxa weeye arrinkaasu maaha dadkaas inay ka hadlaan mana ka hadli karaan manayno ma laha inay ka hadlaan ciidamada amisom joogistooda iyo waajibaadka ay leeyihiin in dad sayad ah ama shaksiyaad ah ay ka hadlaan de sharci maaha inaguna waxaas waxaan raalli ka nahay maaha wax awood ay uleeyihiinna maaha dadkii ka hadlay inay sidaa uga hadlaan shacabku waxay ka caban karaan waxyaabaha muxuu ahaa ayagu la siman markay cabanayaanna waxay usoo caban karaan maamulkooda ay usheegi karaan in ay yidhahdaan waxaasaan nahayo inay yidhahdaan waxaysan maamulkii ogeyn heer gobol heer degmo waxaysan ogeyn wallahi waxa weeye waa arrin propagando ah dad shaksi waa arrimo siyaasadeed baa la odhan karaa markii dhinac laga fiiriyo waa arrin khalad ah weye marka inay khalad tahay khaladkaasna aynan muxuu ahaa mid loo dulqaadanaya usan ahayn waajibaad shaqo oo loo igmadayna aysan ahayn inay waxa ka hadlaan baynu u cadaynaynaa media ciidamada amisomna way joogaan wayna sii joogi doonaan haddii ala habka ay ugu hadleen iyo amisom looga hadlay oo ciidamada amisom lagu mudaaharaaday iyo joogistoodii looga hadlayo waa mid si khaldan u dhacay oo aynan muxuu ahaa waajib muxuu ahaa aynan xaq u lahayn kooxda iyo shaksiyaadka arrintaas sameeya xaq uga lahaa